magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay kulan lagu ansixinaya qorshaha isku tashiga iyo horumarinta degmadaasi kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabisay dowlada hoose degmada gaalkacyo ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka degmada ganacsato cuqaal dhalinyaro iyo haween gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo maxamed cabdi cilmi oo daafuray kulanka ayaa ka warbixiyey heerarka uu soo maray qorshahan waxaanu halkan maanta u fadhinaa inaanu ansixinno shaqo muddo badan lasoo hayey ee ay hayeen bulshada qeybaheeda kala duwan iyo guddiga sanduuqa horumarinta degmada mas-uuliyiinta kale ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug maantay waxay noo joogtaa gabangabo shaqo badan oo waqti badan qaadatay ayaa hore loo soo qabtay waxaa la sameeyey in loo codeeyey baahiyaha magaaladan gaalkacyo ugu asaasiisan ee maantay bilyorati one bilyorati two sida ay u kala culus yihiin bulshadu inay u kala doorato waxaa la isku keenay bulshada magaalada gaalkacyo in ay ka dhiibtaan oraahdooda
cabdulaahi axmed faarax oo ka mid ah ururka horumarinta degmada gaalkacyo ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la isku tashto oo si wada jir ah wax loo qabto
waxaan leeyahay bulshada gaalkacyo inaan dalkeenna dhisanno oo dib u horumarinteenna annagu ka shaqayno waa shaqo annaga noo taalla guruubka dhay oo na baraarujinaya iyo cid kasta oo tidhaahda war maxaa haystaan wax kugu daray oo mahad celinayna laakiin waxaa la rabaa mustaqbalka inaan gaarno inaan anagu niraano war maxaad nagu caawinaysa meesha annaga nala leeyahay boqolkiiba shan iyo toban iyo maxaa ku daraysaan inaan anagu gaarno war maxaad nagu caawinaysaa waa soconaayo shaqadeenni waa haysanaayo waa xaaladdeenu meel fiican bay maraysaaye maxaad nagu caawinaysaan inaan mustaqbalka gaarno baa loo socdaa kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka degmada gaalkacyo iyo qeybaha kale ee bulshada degmada ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta iyo dib u dhiska degmadaasi